Inkastoo ay badan yihiin tacdiyada loo geysto haweenka Soomaaliyeed ayaa haddana waxaa jira wacyigelino la xiriira in haweenka Soomaaliyeed ay yihiin laf-dhabarta bulshada loona baahan yahay in la ilaaliyo xuquuqda dumarka. Haddaba, qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka hadlay tacadiyada ay la kulmaan dumarka Soomaaliyeed iyaga oo ku baaqay in la kordhiyo wacyigelinta la xiriirta ka hortagga tacadiyada ka dhanka ah haweenka.
Mana aaminsana hadda inay jiraan caqabadahaas shalay jiri jiray xilligii hore ama xilliga burburka. Hadda waxaan gaarnay casri dowladaan helnay maamul aan helnay maamul u adeega bulshadii dhibaatada soo gaarto caqabadaha ka hortago booliis emergency call aan leenahay waan laga hortaga caqabadahaas aada u mahadsan tahay tacdiyada haweenka loo geysto waxaan baaqu diri lahaa haweenka haweenka waxaan dhihi lahaa inay is asturaan inay wanaajiyaan dhaqamadooda inay shacabka ama bulshada kaleenta dhaqankooda ee ka minguuriyaan dhaqamadii hore inay wax ka bedelaan noloshooda ixtiraamaan bulshada kaleento tan xigta ragga soomaaliyeed tacdiyada haweenka problemka ku keena horta inay ka waantoogaan dhibaatada loo geysanayo dumarka soomaaliyeed dumarku waa lafdhabarta soomaaliyeed waayo lafdhabarta adduunka soomaaliya oo keliya xataa lama dhigi karo waayo dumarka wax badan ay qaban karaan haddii loo fiiriya xatee walow ay ka indheergaradsan yihiin ragga waxaan dhihi lahaa aniga dhibaatada loo geysanayo dumarka dumarka in dhibaatada laga daafo waa hooyada way kuula dhashtay way kuu dhexaysaa meel looga tagaba ma lahan waxaan dhihi lahaa dadka qawaacidaas qabo ama qalbiyadooda ay ku jiraan inay ka waantoogaan dhibaatada ay u geysanayaan dumarka dumarka ma ahan wax dhibaato loo geysado